إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar isugu jira dhabagaal iyo duqaymo shabeellaha hoose lagula beegsaday ciidamada shisheeye ee dalka duulaanka ku jooga askar iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay howlgallo kala duwan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday kenyaanka ku sugan degmada ceel qallow ee gobolka mandheera kulan ay aayaheeda kaga tashanaysay beesha coormale islamarkaana ay ku garab istaageen mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka qoysas ku nool magaalada muqdisho ayaa soo bandhigay dukumentiyo muujinaya lahaanshaha dhul ay leeyihiin oo la doonayay in si qasab ah looga qaato dab khasaare hantiyadeed geystay ayaa ka kacay dhismayaal ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkiiyo faahfaahsan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar isugu jira dhabagal iyo duqaymo toos ah oo shabeellaha hoose lagula egtay ciidamada shisheeye dalka duulaanka ku jooga maalintii shalay gobolka shabeellaha hoose ciidamada shisheeye waxaa lagu gaarsiiyey jab xoogan ka gadaal markii ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen weerar isugu jira duqaymo toos ah iyo sidoo kale dhabagal weerar koowaad wuxuu yimid ka gadaal markii cutubyo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada duqaymaha ay weerar culus la beegsadeen shisheeyaha ku sugan deegaanka namber lixdan gaar ahaan ciidamada kasoo duulay dalka uganda dhowr madfac ayaa gudaha xerada ku hobtay waxaana soo gaaray ciidamada shisheeye khasaare aad u xoogan inta la xaqiijiyey saddex askari oo kamid a ciidamada uganda ayaa goobta ku dhintay diyaarad ayaa kusoo degtay waxayna qaaday qaar ka mida meydadka iyo sidoo kale dhaawacyada ciidamada shisheeye sidoo kale shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar dhabagallah u dhigeen kolonyo ugandheesaho ku socdaalaya agaarka deegaanka danow kamiinkii ay ku dhaceen waxaa lagu gaarsiiyey khasaaro culus iyadoona wararkii ugu dambeeya ay sheegayaan in saddex askari halkaasi looga dilay ugandheeska dhanka kale magaalada muqdisho iyo sidoo kale baydhabo waxaa ka dhacay howlgallo kala duwan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen xubno iyo sidoo kale askar ka tirsan dowladda federaalka haddii aynu ku bilowno magaalada muqdisho xaafadda daarusalaam ee degmada yaqshiid qarax ay ka geysteen mujaahidiintu waxa ay la beegsadeen gaari nooca loo yaqaano kaaribta oo ay wateen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwooda ka howlgala degmada balcad shan askari oo ka mid ah kuwii gaariga saarna ayaa ku dhaawacmay magaalada muqdisho waxaa iyadana sidoo kale ka dhacay howlgal gaar ah oo ay mujaahidiintu ku dileen yuusuf aadan maadey oo ahaa ergey ka tirsan hirshabeelle wuxuuna howlgalkii isaga lagu khaarijiyey ka dhacay degmada wadajir dhanka kale habeenkii xalay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda buule uusey qarax ayay mujaahidiintu ka fuliyeen waxaana lagu dhaawacay laba askari oo ka mid ah ciidamada maamulka koonfur galbeed ugu dambeyntii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka ceel qalow ee gobolka mandheera weerarkaas tafaasiil dheeraada lagama helin kulan ay aayahooda kaga tashanayeen beesha coormale islamarkaana ay ku garab istaageen mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka munaasabad siyar sare loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen culimada beesha coormale waxgaradkooda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa ay ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka gabagabadii kulankooda way munaasabadda u dhigteen ayaa waxa ay ka jeediyeen kalimaad kala duwan iyadoona ugu horeyntii laga soo saaray kulankoodii bayaan bayaanka ayaa waxaa loo aqriyey sidatan kow beeshu waxay ballan qaadaysaa difaaca diinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka laba beeshu waxay caddaynaysaa inay mujaahidiintu ku garab istaagayso naf iyo maal saddex beeshu waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay abaabulada gardarrada ah ee ay gaaladu waddo islamarkaana islaamka looga imanaynin dhinacooda afar waxay waxgaradka beeshu fariin u dirayaan dhallinyarada lamrin habaabiyey ee la shaqeeya gaalada fariintaasi oo ah inay isaga soo baxaan safka murtadiinta kana digtoonaadaan la dagaalanka diinta iyo ehelkeeda intaas ka gadaal waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah culimmada iyo waxgaradka beesha cawrmale waxay iyaguna sheegeen inay adkeynayaan qodobadii laga soo saaray kulanka anigoo ku hadlaya magaca beesha coormala kuna hadlaya magaca culammada coormala waxaan rabaa inaan caddeeyo bayaan oo ay soo saareen beesha coormala shiriir beriyahan u socday bayaankaas haddii waa taqaanaana markii bayaan la soo saarayo cid walbaba cid ayaa bayaanka u qoro bayaankaa waxaa soo qoray culammada coormala bayaankaasna waxaa laga qaatay kitaabka qur-aanka munasilka ah beesha coormala rijaalan wa nisaa'an waxaa isla qaatay ilaahay kitaabkiisa waxas ka qabo maxaa hasaraacaa socda dagaalaa socda dagaalkaas ayaas u dhaceeya bayna alxaqi waalbaatil ama baybalka ama kitaabka qur-aanka ah culummada waxay soo saartay aayada qur-aan aayadda ugu horeeya maxay tahay qabiilka asqaati in isku camal fala yaa ayuha aladiina aamanuu hal adulukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna biاllaahi warasuulih wtujaahiduuna fi sabiili اllah biamwaalikum waanfusikum
waxaan isku dhaarsanay alla subxaanahu watacaala kitaabkiisa inaan u dhimano naftaa inaan u hurno alla subxaanahu watacaala wuxuu leey yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahihim wayaba allaahu ilaa an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruuna gaalada waxay doonaysaa nuurka ilaahay in ay dumisa annaga haddaan nahay reer colmala waxaan go-aansanay nuurkaas ilaahay gaalada duminaysa inaan ka hortagna nuurkaas ilaahay gaalada u soo duushay inaan ka hortagno aan u dhiman naf iyo maal aan ku bixina ayaan diyaar u nahay gaalada dalka dhoofitaan ku imaata waxaan leenahay iskaga taga dalkan dad muslimiin baa iska leh insha allahu tacaala mana joogi doontiin biidn illaahi tacaala waxaan ballan qaadaynaa deegaanka beesha ee degta
ugu dambeyntii waxaa ka hadlay goobta suldaan cabdulqaadir maxamed cali oo ah suldaanka beesha cawrmale ee jubbooyinka wuxuu si gaara ula hadlay dadka ka soo jeeda beesha cawrmale gaar ahaan kuwa la jooga ciidanka axmed madoobe
beryahan annagoo ah beesha coormale waxaa noo socday kulan wada tashi kulankaas waxaa looga tashanayey marxaladda maanta dalka soomaaliya uu maraayo kaalinta nagaga aad waxaan soo saarnay gorfayn badan iyo aqli istus badan badan kadib bayaankii la akhriyey waxaan la hadlayaa coormale miyina waa degan yahay magaalana waa degan yahay nimanka kismaayo degan nimanka kismaayo degan gaar ahaan kuwa murtidiinta waxaan leeyahay waxaad noqoteen caratuur axmed madoobe axmed madoobe waa caratuur gaalo adinkana waxaad noqoteen caratuur axmed madoobe waxaad noqoteen ma liibaanihii lagu liibaanay waxaad og tihiin axmed madoobe markuu kismaayo yimid uu qabsaday koow dagaal adinku idinku bilaabay inta wiil daama calis uu idinka dili waad og tihiin waxaad og tihiin dagaalka maanta uu wado gaalada meelo badan ay degan tahay afmadoobay degan tahay dhoobley ay degan tahay hoosingoobay degan tahay waxay degan tahay meesha la yidhaahdo kulbiyo meel kastoo asgaal degan yahayna shabaab waxay u jirtaa afar kilomitr saddex kilomitr ma isweydiiseen sababta kaliftay jaroon iyo buulaxaaji iyo birool iyo cabdidhoorre dhexdooda dagaalkan laga hurinayo oo adinka lidiin adeegsanaya dhallinyaradiinna cormo ma isweydiiseen sababta wadad saasaa waxaad ku noqoteen ma liibaanihii lagu liibaanay sidoo kale suldaanka beesha cormale ee jubbooyinka oo si aad ah ula dardaarmay dhallinyarada la qalday ee beesha ka soo jeeda islamarkaana lagu biiriyey safka shisheeyaha ayaa wuxuu yidhi dhallinyarada la qalday oo lacag yaroo beena aadan macoow as macnaha u daadiyay oo maraykan u shaqaynaayo waxaan leeyahay islaamnimadaad ku dhalateen usoo noqda xasuusta afghanistan wixii ka dhacay nimanka diyaaradaha meelay ka fawraan markii waaye lugaha qabsanaayay ku xisaabtama saasaa idiin dambayso hadda intay goori goor tahay oo aad fursad haysataan ilaahay u tooba keena islaamka safkiisa soo gala qabiilkiina u imaada toobada mar walba waa furanta waxaa xaqiiqa nasriga gadaaluu jira waxaa xaqiiqa inaad haddaad yeelin diyaaradaha gaalada aad laguha qabsan doontaan markay idin diidaan inaad inaad raacdaan kaarkana laidinka guub ninka aadan la yidhaahdo oo qoro ciidamada muxuu ahaa bangaraafta lagu sheego waxaan leeyahay ogow ninta garbaha iska guraayaad garbaha iska guraya haddii dhallinyaradii walaalaha oo dhan aad gaaladaad u qorto ogow garab la-aan baa tahay islaamkana garabkuuma ah waxaan leeyahay kuwa islaamka ahoo la deganna waxaan leenahay yay idin kedinin yay idin dhagrin nimankaas ciyaalkiina ka reebta yay idinku danaysanayn waa caratuur axmed madoobe xataa caratuul gaal ma aha cormalaha islaamka ee wayaanta dega waxaan leeyahay kuwii maqlaaya iyo kuwii maqli doonaba waxaan waxaan nahay ummad muslina waxaan la noolnahay dowladda islaamka oo bariga africa oo shabaab mujaahidiin nabad iyo waxaan kula noolnahay nasri ayagaa noo garab iyo gaashaan weli nin xukunkaas tegey oo lagu dulmiyey ma uu jiraa horey wilaayaadka islaamiga ah waxaa uga dhacay kulamo kuwan la mida way beelaha soomaaliyeed uga tashadeen aayahooda iyaguna kulamadaas ku cilaaminaya garab buuxa oo ay sii doonaan xarakada mujaahidiinta al-shabaaba qoysas ku nool magaalada muqdisho ayaa soo bandhigay dukumentiya muujinaya lahaanshahooda dhul ay leeyihiin oo la doonayay in si qasab ah looga qaato maxamed ciise ayaa ka waramaya bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa kacabanaya dhac iyo bob lagu hayo dholalkooda qaar ka mid ah dadiyowga ku dhaqan muqdisho ayaa sheegay in dhulkooda si xoogaa loogu haysto islamarkaana aysan dhisan karin iyagoona ku tilmaamay dowladda federaalka inay cadaalad dari haraysay waa kuwan qaarkood oo arrintaasi ka waramaya dowladda xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha waxaan ka uga fadhinaa cadaalad aqa aan leenahay oo dhulkaas xaggiisa ah in nagala siiyo dadka naga haysta kow degmooyinka gobolka banaadir waa dukumiintiyaasha oo dhan ayaalka waa dukumiintiga kaxda waaye wuxuu soo baxay siddeetan iyo toddobadii ilaa siddeetan iyo siddeeddii ilaa siddeetan iyo lixdii ilaa siddeetan iyo sagaalkii ilaa siddeetan iyo shantii marka dukumiintiyaashaas ayaan haysanaa xaqa aniga annagoo dhanna waxaa haysanaa fulin ayaan haysanaa maxkamadda gobolka banaadir waa soo marnay guddiga khilaafaadka gobolka banaadir waa soo marnay sidoo kale waxay yidhaahdeen cadaalad daraan ka cabanaynaa degmadii waa cadaalad darro gobolkii waa cadaalad darro maxkamaddii waa cadaalad darro booliiskii waa cadaalad darro waxaan naha dholley annagu dhulkiyaana laka haystaa xoogaana lakaga haystaa dukumiinti kala la saaraa ninka jooga degmada asagaa gobolka jooga asagaa nugu haysta injineer hadduu yahay iyo agaasime hadduu yahay kan maxkamadda jooga asagaa nugu haysta madaxweyne isbeddelaan rabnaa adiguna cadaalada ku dhawaaqday aan helno cadaaladii na soo hor fadhiiso aan wada hadalno maxaa cadaaladda xaa ka imaanaya ma waxaan u dacwoonaa ninkii shalay nagu haysta dhulka oo gobolka joogay oo laha waraadaan bedeli dowladda federaalka ayaanan waxba u qaban bulshada ku dhaqan meelaha ay maamusho warkaan dhegaystayaal saaki wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon dab khasaare hantida edgeysi ayaa ka kacay dhismayaal ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya deegaanka ceelasha biyaha ayaa wuxuu ku waramayaa in maalintii shalay uu ka kacay dab aad u xoogan oo gubay dhowr dhismo oo ku yaala deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan dabka wuxuu si gaara kaga kacay zamzam hosbitaalka soo horjeedkeeda waxaana halkaa saacada ka socday gurmad ay fidinayeen dadka ka agdhowaa iyadoona ugu dambeyntii lagu guulaystay in la damiye dabka walow uu gubay dhismayaal waaweyn oo ay hanti ku jireen waxa uu suura gashay dadkii ka agdhowaa inay dabka ka badbaadaanna ay ka cararaan balse hantidii goobta tiilay ayaa ku basbeeshay dabka ka kacaya qaar ka mida dhismayaasha waaweyn ayaa waayahan ku soo badanayay qaar ka mida magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya gaar ahaan iyadoona dabka uu qabsanayo xarumo ganacsi uu yaalaan hanti badan warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqoon waynaga intaa